بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول معه مفعول معه أي باب يهي باب كاني وهو مفعول معه الاسم اسم واحد اسم كاسو المنصوب للنصبنا يوم aladii isimkaasoo yudkaru huwa isimka la sheegaayo libayaani man qof caddayntiisii fucila la sameeyey macahu manku macigiishiiba alficlu ficilka lala sameeyey naxwu qowlika qowlka oo kale waaye jaa'a alamiiru amiirkii ayaa yimid waljeysha jeyshkii lala qabo wastawa almaa-u biyihii ayaa kor noqday waalkhashabata laantii ama geed miqyaaskii lala qabo qor miqyaaskii wa amaa khabaru kaana kaana khabarkeed iyo wa akhawaatihaa kaana akhawaadeeda khabarkood iyo wasmu inna inna isimkeed iyo wa akhawaatiha inna akhawaadeeda isimkood faqad taqadama waa soo hormaray dikruhumaa sheegidoodii iyo xusitaankood fi lmarfuucaati marfuucaadka dhacdooda ayaa kusoo hormaray wakadalika sidaasi oo kale altawaabicu tawaabicdiina faqad taqadamad waa soo hormartay hunaaka meeshaas ayay kusoo hormartay ayb musanifku raxmat ullahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa mafcuulu macahu mafcuulu macahu wuxuu ka mid yahay mansuubaat lasmaa kii tobnaad dee laisku daro daraf labadiisii qiibood haddii la kala qaadana muxuu noqonayaa labadaasi koob iyo toban mafcuulu bihi asagana mafcuulu macahu asagana waa mansuubaat lasmaa ay kamid yahay dhahnay saxiix baabu lmafcuuli macahu mafcuulu macahu ayuu u baab yahay wa huwa mafcuulu macahu alismu ism waay horta marka hore waa ism ism la dhahay muxuu saarayaa ficil iyo xaraf mafcuulu macahu ma noqonayaan isimka naftarkiisii waa isimka sariixiga a mu-awalka ma noqdo ay dhahaan culamadu isimka sariixa a weli baadana ism sariix ism muawal maxaa lahaa mar dambe ogaan doono insha allah addama wa huwa mafcuulu macahu alismu ism waaye ficli caraf ma noqonayaan mafcuul maca isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo wuxuu saarayaa marfuuc iyo majruuru mafcuulu macahu ma noqonayaan alladii isimkaasoo yudkaru la sheegaayo huwa isimka maxaa loo sheegaa markii la sheegaayo libayaani man qof cadayntiisii darteed laamta laamu tacliil libayaani man qof caddayntiisii darteed ayaa loo sheegaa fucila la sameeyey macahu maca man manka macigiisii alficlu ficilka lala sameeyey sababta loo sheegayo waxay tahay qofkii ficilkan lala sameeyey caddayn la caddaynayo darteed ficilkaani hal qof keligiis ma samaynin waa lala sameeyey in marka qofkaani ficilkan lala sameeyey caddayn la caddaynaayo darteeda loo sheega waxa kale maaha oo in ficilkaani hal qofkaani keligiis aan samaynin oo lala sameeyey bis qof agtiisa dad fadhiisato mafcuulu macahu wa isagaa la fadhiidaaba fadhigaasi macigiisa ayaa la samaysay soo maha haddii qof la socotana ficlu maca huwa haddii qof la istaagtana ficlu maca huwa mar walbo ficilkan aad samaynayso haddii qof kale aad la samayso ama aad kula sameeyo waxaa loo yaqaana ficlu maca huwa kii ficilka macigiisii lala sameeyo oo keligiis aan samaynin wa macnaheedu alladii isimkaasoo yudkaru huwa aladii isimka la sheegaayo libayaani man qof caddayntiisii dartiis loo sheegaayo fucila lala sameeyey macahu asaga macigiisiiba alficl wa ficilka lala sameeyey qof kale ficilka lala sameeyey hee in la caddeeyo darteeda loo sheegaa oo qofkaan inuu keligiisi ficilkan aan samaynin oo lala sameeyey tusaale naxwu qawlika qoolka oo kale waay qowlkaagii oo kale waay jaa alamiiru amiirkii ayaa yimaaday waaljaysha maca aljayshi ciidanka macigiisa ayaa la yimaaday hada waaljaysha aljaysha waa mafcuulu maca huwa tacriifkii aan ku fiirino hortiisa muu yahay sooma maxaa loo yaqaanaa alaa ku jirto waa yahay mansuubna wuu yahay waa nasbiysan yahay aljaysha fatxa lagu nasbiyey waa ism mufrad waa yahay aljaysha maxaa loo sheegaa oo danta laga leeyahay in la sheego maxay tahay in amiirka ficilkuu sameeyey keligiisii uusan sameynin waay bes intaasa loo sheegaya oo keligiis ma imaanin hee jeeshkii la imaaday waay marka jeeshkii ayaa la imaaday intaas way marka tacriifkii waa sax marka jaa alamiiru amiirka ayaa imaaday waljaysha maca aljeyshi ciidanka macigiisa lala ayaa la imaaday keligiis ma imaanin waay wastawa almaau biyihii ayaa kor noqdeen wastawaa bimacnaa irtafaca waay hada istawaada waa ma aha ti sinnaashadii kornaqasho waay min atasaawi ma aha waa min irtifaac irtifac la wada irtifac bimaanaa irtifaac waay wastawa almaau biyihii ayaa kor noqday bimaanaa irtafaca almaau waay biyihii ayaa sara kor noqday waay kora usoo kaceen wastawa almaau biyihii ayaa kor noqday waalkhashabata maca alkhashabati qori miqyaaskii macigiisi waay qori miqyaaskii hee macigiisii ayay kor noqdeen miqyaas alkhashaba waa geed oo wax lagu qiyaaso waay qori oo wax lagu qiyaasanayo inta badan waxaa loo isticmaalayaa webiga iyo beeraha iyo ceelalka wax lagu waraabsado inta badan dadka beeraleyda ayaa webiga markii oo ama webiga waxaa markii la rabo in beeraha lagu waraabiyo waxaa dadka beeralayda ah soo jeexayaan beerahooda xaggooda usoo jeexayaan keli sooma keli soo jeexayaan keligaasa marka beeraha lagu waraabinayaa qofkii ugu horeeyo webiga xaggiisa xigo ee marka hore waraabsana kadib haddana waa la soo daynayaa kii kale ku xigay haddana waa beertiisa waraabsanayaa haddana kii kale marka waxay samaynayeen beertan waraabkeeda biyihii meeshii looga talagalay in kale si loo ogaado geed ayaa beertii dhexdeeda lagu suraa lagu taaga biyihii marka beertii waraabinaya waa soo qulqulayaan waa soo qulqulayaan waa soo soconayaan haddii geedkii ay la soo simaan ayagoo si u ziyaadayaan u badanayaan geedkii ay la simaan beertan ee intaasa ku filan markaasaa maxaa la dhahaa istawalmaa olkhashaba haya biyaha soo daaniyaho beertii iyo biyihii way kor noqdeen ilaa geedkii ka gaaraan meeshii madaxiisi ah ama meel loo calaamadaynaya meeshii la calaamadayo meeshi way soo gaareen ayaa soo daa biyaha intaas waa kugu filan tahay beertaada ay kii kale saas yeer haddan san geeda lagu dhex taaga waa la calaamadaynaa adina waa meeshaad waa gaartay waa kugu filan tahaye kii kale soo gudbi ama webigii maraha qaar biyihiis way badanayaan maraha qaarna biyihiis way yaraanayaan soo ma wax lagu kala garanayaa geed dheera dhexdiisii lagu taaga marka calaamada loo sameynaya haddii biyihii meeshii geedkii uga sare ay gaaraan webigan biyihiis way badan yihiin haddii la yaraadana hoosay u marayaan haddii marka webigii oo biyihii soo bataan mar markay yar yihiin waa meela lagu garanaa inuu joogo haddii soo bataan marka way ziyaadayaan ilaa geedkii la simaan biyihi soo kor noqonayaan biyahan webahan in- inuu badan yihiin inay yar yihiin meesha hase ayaa lagu kala garanaya iyadana saasna waa istic- u isticmaali jireen mar ceel dhulka dhexdoodana waa ku taagi jireen biyaha waa soo siyaadeen ceyaalka maraha qaar biyihiis way yaraanayaan maraha marna waa soo badnayaan soo ma sidaas way lagu kala garanayo biyihiis inay badan yihiin kale hadda biyihii way soo kornay waa soo batay ceel ceelkii biyihiis way soo ziyaadeene qorigii iyo asaga way sanaadeen biyihii way soo kornoodeen lahaa marka waxaa waaya waa geed waxa lagu qiyaasana waa qorimi qiyaas waay wastawa almaau biyihii ayaa korno way way kor noqdeen waalkhashabata maca alkhashabati qorimi qiyaaskii macigiisi waay oo si usoo ziyaadayeen waxay soo gaareen qorimi qiyaaskii korkiisii ay la sinaadeen waay ayagaa soo kornoqday soo ziyaaday way bateen waay maana wa amaa khabaru kaana kaana khabarkeed iyo wa akhawaatihaa kaana akhawaadoodii khabarkooda waay iyo wasmu inna inna isimkeed iyo wa akhawaatihaa inna akhawaadeedii isimkood faqad taqadama waa soo hormaray dikruhumaa sheegadoodii calaa wajhi listidraadi waay muxuu usoo hormaray meel booskood intuu ahaayaybe calaa wajhi listidraadi munaasabad darteeda munaasabad wej wejkeeda darteeda waay calaa wajhi listidraadi munaasabad darteeda ayuu usoo hormaray xagee kusoo hormaray fi lmarfuucaati marfuucaad waay gaar ahaan hee alcawaamil addaakila cala almubtada walkhabari soo maa nawaasikti meesha kusoo hormareen kaana iyo khawaadeed khabarkooda waa mansuub u ahaa soo ma ina iyo is- iyo kha- akhawaadeeda isimkoodana mansuub u ahaa booskooda in lagu sheego xaggay hayday int waay soo ma meelahan ay hayday waa soo horumariyay musanifku hore usoo sheegay oo booskood intuu ahaayay be maxaa loo horumariyay ha istidraadana soo maray soo maha sidaasi waay munaasabad waay idan marka faqad taqadama waa soo horumaray dikruhumaa labadaasi sheegitaankooda ayaa soo horumaray calaa wajhi listidraadi munaasabad wejkeeda korkeeda fi lmarfuucaati marfuucaadka dhexdooda ayuu kusoo horumaray marfuucaadka kusoo horumaray wakadalika sidaasi oo kale atawaabicu tawaabicdiina taqa- faqad taqadamat way soo hormartay hiya tawaabicdi waay hunaaka meeshaasa kusoo hormartay annactu walcadfu waltawkiidu walbadalu ayagaa u dambeeyay marfuucaadka soo maha meeshaas xaalatu nasbi markii la joogo waa la nasbinaya mat- ta- tawaabicda soo maha nactiga mancuudkiisi wuxuu ku raacayaa awjuhul icraab soo maa mid ka mid ah awjuhul icraab maxaa ka mid ah marka nasbi soo ma sidaas ra'aytu zaydan alcaaqila wa cadafkana saas way macduufkiisii fi xaalati nasbi hee waa ku raacaya soo ma ra'aytu zaydan wa camran camran tawkiidkana asagna waa ku raacayay soo ma tusaalihiisii ah ra'aytu lqowma kullahum waxay la midka kullahum tawkiid waay bedelkana sin waa ku raacay soo maha sidaasi waay akaltu rakiifa thulathahu idan intaasi waa soo hormareen waa tawaabicdiina iyagana meeshaas kusoo hormareen waay idan meeshan waxaa ku dhamaaday mansuubaat lasmaa'i mafruudaada wax yar ah ayaa kasoo haray marka kitaabka ayib kalin buuq ah wax yar saddex arrimood oo ka hadlaynaa insha allah waxaan kaga hadlaynaa baab lmafcuuli macahu saddex arrimood baabmafcuuli mahu waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood baabmafcuuli mahu waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood ko ma huwa lmafcuuli macahu ma huwa lmafcuulu macahu ma huwa almafcuulu macahu ma huwa almafcuulu macahu labo ilaa kam qismi yanqasim almafcuuli macahu yan- yan- mafcuulu macahu ilaa kam qismi yanqasimu almafcuulu macahu إلى كم قسم ينقسم المفعول معه إلى كم قسم ينقسم المفعول معه سدح وما هو شرطه سدح وما هو شرطه وما هو شرطه وما هو شرطه الجواب ألف والمفعول معه هو والمفعول معه هو والمفعول معه هو الاسم المنصوب الاسم المنصوب الاسم المنصوب الذي يذكر الذي يذكر الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل لبيان من فعل معه الفعل لبيان من فعل معه الفعل لبيان من فعل معه الفعل ب درسوا والمفعول معه ينقسم إلى قسمين والمفعول معه ينقسم إلى قسمين والمفعول معه ينقسم إلى قسمين والمفعول معه ينقسم إلى قسمين كو واحد ما يتعين نصبه ما يتعين نصبه ما يتعين نصبه ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه على أنه مفعول معه على أنه مفعول معه مفعول مفعولا ما عندنا مفعول داينا لون مية مبتدا هذا صور الناس على أنه مفعول معه وضابطه وضابطه والضابط والضابطه وضابطه وضابطه ألا يصح ألا يصح ألا يصح ألا يصح تشريك ما بعده الواو تشريك ما بعد الواو تشريك ما بعد الواو تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم نحو استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة لو اثنين ما يجوز نصبه على ذلك ما يجوز نصبه على ذلك ما يجوز نصبه على ذلك واتباعه واتباعه ما يجوز نسبه على ذلك واتباعه واتباعه لما قبله في إعرابه لما قبله في إعرابه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه معطوفا عليه معطوفا عليه معطوفا عليه وضابطه وضابطه وضابطه وضابطه وضابطه أن يصح أن يصح أن يصح تشريك ما بعد الواو تشريك ما بعد الواو تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم لما قبلها في الحكم نحو جاء الأمير والجيش نحو جاء الأمير والجيش نحو جاء الأمير والجيش نحو جاء الأمير والجيش جيم سدرس وشرطه أن يقع بعد الواو وشرطه أن يقع بعد الواو وشرطه أن يقع بعد الواو وشرطه أن يقع بعد الواو طيب وعندنا caamilkiisii dib a u dhigayna waa lasu khilaafsan yahay marka waa dib a udhigayna caamilkiisi insha alla waxaan dhahanay waxaan kaga hadlaynaa baabulmafcuuli macahu saddex arrimood waa iska war yar yahay isaga waxaan kaga hadlaynaa mafcuulu macahu baabkiisii saddex arrimood ko maa huwa almafcuulu macahu mafcuulu macahu maxaa waay mafcuulu macahu maxaa la lahaa labo ilaa kam qismin imise qiiboodoo yanqasimu u qiibsamaa almafcuul macahu mafcuulu macahu imise u qiibsamaa saddex wamaa huwa sharduhu mafcuulu macahu shardigiis maxaa waay shardi mi leeyahay maxaa loo shardinaa jawaab kow waa mase alif waa almafcuulu macahu mafaaciishii kii ugu dambeeya soo ma shan ay ahaayaan kii ugu dambe waay صحيح والمفعول معه مفعول معه هو مفعول معه الاسم اسم اسم كاسو المنصوب للنسبنايو الذي اسم كاسو يذكر للشيغايو لبيان من قف عدينتي في درتي لو شيغايو قف ان لعديو يا لو شيغا فعل لسميي معه منكم عينيسي الفعل فعل كلا لسميي qofka ficilka lala sameeyey in la caddeeyo darteeda loo sheegaa labo waalmafcuulu macahu mafcuulu macahu yanqasimu wuxuu u qiibsamaa ilaa qismayni laba qiibood laba u qiibsamaa haye kow maakii way yatacayanu ceenoobaayo nasbuhu nasbigiisii ceenoobaay maxaa laga wadaa waajib waaye laga wadaa waajib waay maakii way yatacayan waajibayo ceenoobaayo nasbuhu nasbu ma maga nasbintiisba midda koowaad waa mid in la nasbiyo waajib ay tahay waajibu nasbi wa in la nasbiyo waajib ay tahay si kale maba aan banaanayn marna si kale aan la yeeli karin aan la rafcin karin in la nasbiyo waajib maaki wa yatacayan ceenoobaayo nasbuhu nasbu ma maga nasbintiisba maxaa lagu nasbiyaa على أنه سقب مفعول معه إنه يهي بس إنه مفعول معه يهي بس لو نصبنا يعانى ويسو ساسي كلام بنانين أطف إيوح كلام بنانين maxaa lagu gartaa daabidkiis muxuu yahay kaaskee way wadaabiduhu maagaasi daabidkiis maxaa way anlaa yasixa inaysan ansaxin tashriiku maa kii la wadaagadiisii bacda alwaawi waawda ka dambeeyo limaakii oo qablahaa ayadan k waawda ka horreeyo fi lxukmi xukunka in la wadaago inaysan ansixin midka oo waawda ka dambeeyo oo ah mafcuul macahu hee in la wadaago xukunka midka waawda ka horeeyo aysan ansaxaynin inay xukunka isla wadaagaan aysan ansaxaynin ayib kaasaa laga wadaa xukunkii kan ilaa ka horreeyo waa xukun gaara ee kan waawda dheh waawda ka horreeyo waa xukun gaara midka waawda ka dambeeyana waa xukun gaara isku xukun ma noqon karaan isku hee xukun ma ma ma qaadan karaan maxaa dhacay kan hore xukunkiisii kan dambe waa ka duwan yahay haddii oo isku xukun laga dhigo macno baatila ka dhalanaya aan ansaxaynin tusaalihiisa keeni doonaa sigaa fiiri wadaabiduhu kaas laabidkiis maagaas way maagi way maya tacyinu way wadaabiduhu maagaas laabidkiis waxaa waaye allaa yasixa inuusan inaysan ansaxin waay tashriiku maa kii la wadaagadiisii bacda alwaawi waawda ka dambeeyo limaakii oo qablahaa asiga waa ee waawda ka horreeyey filxukmi xukunka in la wadaago hee aysan ansaxaynin waayo in xukunka isla wadaagaan aysan ansaxaynin marnaba tusaale nacwu istawa almaau bihi way kor noqdeen waalkhashabata maca alkhashabati hee qorimi qiyaaskii lala qabo hadda alkhashaba mafcuulu macahu alkhashaba in la nasbiyo mooyaane si kale ma dhici karto maxaa dhacay waxaa waxaa dhacaya oo diidaaya hee ayada oo alkhashaba ah iyo almaa isku xukun ma qaadan karaan isku xukun hee ma qaadan karaan almaau waa marfuuc alkhasabana waa mansuub maxaa diidaya inay isku xukun ay qaataan waxaa diidaya wax kor noqonaya biyaha keligoodii waay mooyaane ma aha qori miqyaaskii ma aha ma kor noqonayo isaga ma dhici karto qori miqyaas inuu socdo socdo socdo socdo socdo biyihiina socdaan asagana socdo oo meel dhex ka kulmaa ma dhici kartaa maya geedkan geed meel lagu taagay waaye ma soconayo isaga laakiin yaa soconaa biyihii ayaa soconaya si usoo soconayaan geedkii madahiisii ay imaanayaan la simanaanayaan in marka geedkina soo socdo sii socdo biyihiina ay sii socdaan ma dhici karta geedkan waa iska socona biyihiina way maba isgaari karaan kulligood way soconaanle sooma ma dhici karta saasna idan marka geedkii ma socon karo idan xukunkii ma qaadan karo biyihii lamana rafcin karo isku xukun ma aha kaas xukunkiisii waa faacilnimo kan waa la nasbinayaa kii faacilkii oo kale haddii lagu cadafa waa la siina ladhao ma dhici karto biyihii ma socon kara geedka ma socon karo kor uma soconaayo ayagoo labadii waa isla kor noqdeen lama dhihi karo ma wadaagaan ficilkan ah kor noqoshadan labadii ma wadaagaan waxaa wadaaga oo waa iskale keli ah kii hore biyaha waay saasaad diidaysa marka in la nasbiyo mooyaane ma banaana si kale sirtu waniila waa lamid sooma sirtu waniila waan socday anigi waniila ayadoo khilaafka jiro ana saa'irun waniila oo kale wali niil waa webi marka anigi waan socday maca niil waniila maca niil inti la dhaho webigu ma soconaa maya meeshiis waa god meesa ka jeexan waay wax god meesa iska ka jeexan waay isaga lugihiisii godkii qodnaa ee luxiisa soo qaaday adigana soconaysa soo soconaysa ma dhici karta soo ma asiga meeshiisa iska yaala adaa marna meel kale aaday marna dhinaciis maraaya adaa soconaya midka soconaya lagu lagu hadlay adiga waay asiga laakiin soconaya sarooyinkiisa intaad ka faahfaahaysan meelka nooga imaan doona insha allah hadda kana iska qabso istawa almaa walkhashaba aan masanifka noo tusaaleeya waay idan kaas masanifka waa tusaaleeya kii waajibka ahaa waa tusaaleeya soo ma tusaalaha dambe waay haye labo dheh marka ma yajuusu nasbuhu calaa dalika maaki waaye kan labaad yajuusu banaan yahay nasbuhu nasbu ma maaga nasbintiisa waa mid in la nasbiyo banaan calaa dalika kaas korkiisii lagu nasbiyo kee mafcuulu macahu nimada waay calaa dalika kaa korkiisii kee mafcuulu macahu nimada inuu mafcuulu macahu yahay lagu nasbiyo waay banaan tahay mafcuulu macahu waay lagu nasbiyo banaan tahay watibaacuhu raacitaankiisina banaan yahay inuu raacana banaan tahay maaki wa yajuusu banaan yahay nasbuhu nasbintiisii calaa dalika kaas korkiisii lagu nasbiyo oo mafcuulu macahu nimida ah iyo watibaacu raacitaankiisina banaan yahay limaakii u raacay qablahu asaga ka horreeyay inuu raacana banaan tahay fii iraabi iraabta dhacdeeda ku raaco macduufan haalu yahay mid lagu cadifayo calayhi kan hore alhike mabuuc way kan la raacay watibaacu raacitaankiisina banaan yahay limaakii u raaco qablahu asaga ka horeeyay fii iraabi iraabtiisi dhexdiisa ku raaco macduufan haalu yahay mid lagu cadafayo calayhi kan asagoo raacay oo matbuucuga ah lagu cadafay waay iska banaan tahay in macfuulu macahu nimo lagu nasbiyo waa banaan tahay in kan asaga ku ka horreeyey raacitaanka asaga raacay icraabta ku raacay laguna na banaan tahay waay in kan he raacitaanna inuu raacana banaan tahay mid asaga ka horreeyey raaco muxuu ku raaca icraabkata ku raaca waay oo sidii kii asaga ka horreeyey ahaa asagana noqonayo waay kii asaga ka horreeyey noqonayo waay oo ah marfuuc waay soo ma macduufan asagoo caleyhi dushiisi kan hore lagu cadafaa haddee kan hore kii ka horreeyey asaga raacay haddii oo marfuuc yahay kii wax marfuuc lagu cadafay asagana marfuuc soo maha walmacduuf ala marfuuci marfuucan la kaasa laga wada laba waxaan dhahnay maxaa way maakii wayajuusu nasbu nasbigiisii banaan yahay calaa dalika kaasoo mafcuulu macahu nimada lagu nasbiyin lagu nasbiyo banaan tahay waitibaacuhu itibaacu maa maaga raacitaankiisina banaan yahay limankii u raaco qablo asa ka horreeyey fii caraabi araabta dhexdeeda ku raaco macduufan calayhi asagoo dushii lagu cadafaayo tusaale mudaabidu dheh wadaabidu kaas daabidkiisii tusaale waa noo dambeeyahay wadaabidu maxaa lagu garanaa isagana wadaabiduhu daabiduma maagaasi daabidkiisiina waxaa waaye an yasixa waa inuu ansaxo tashriiku maakii la wadaajintiisii bacda alwaawi waawda ka dambeeyo limaakii lala wadaajiyo qablahaa ay waawda ka horreeyey fi lxukmi xukunka in lala wadaajiyo ansaxayo waa kan oo ka dambeeyo waawda in lala wadaajiyo kan oo waawda ka horreeyo xukunka waa ansaxay kaasaa la yidhahdaa kii haddaay cagsigii soo maha kii haddaay ma ansaxaynin laakiin kan midka waawdaani waawulmaciya loo yaqaano mafcuulmacahi waay waawdan mafcuulmahooda la socota dheh mafcuulmacahu la socota waawdaasi midka ka dambeeyo inuu ansaxayo la wadaajinta midka waawda ka horreeyo lala wadaajiyo xukunka dhexdiisa fi lxukmi lagala wadaajiyo ansaxaya waa in isku xukan laga dhigo waa ansaxa isma diidayaan haddii marba saas uu yahay asiga aan diidaynin in lala wadaajiyo kii waawda ka horreeyey xukunka ee maxaa banaan marka nasbiintiisi waa iska bannaan tahay waajib ma aha waajib hee ma aha tusaale naxwu jaa alamiiru waaljeysha oo kale waay tusaalihi labaad waa musanifku noo sheegay jaa alamiiru amiirkii ayaa yimid waaljeysha maca aljeyshi ciidanka lala qabo ciidanka macigiisa la imaaday waay keligiis ma imaanin ciidankiisa la imaaday hadda waaljeysha maxaa waay marka daabidkan aan ku fiirino mafcuulu macahu way soo ma waaya aljeysha waawdu waa ka dambeeya maahno haye aljeysha in lala wadaajiyo waawa midka ka horeeya oo ah amiirka ee ma ansaxaysaa xukunka laiskalada wadaajiyo waa ansaxaysaa maxaa la dhihi karaa jaa alamiiru waaljeyshu see u ansaxday markaa aljeish in xukunkiisa lala wadaajiyo amiirka see u ansaxaysaa he labada bahee way imaadeen imaatankan amiirka keligiis ma laha jeiskana wuu leeyahay marka maadaama marka isla leeyihiin jeish inin inuu imaado suurtagal ay tahay sida amiirka u imaado suurtagal u tahay e labadiiba marka waa qaadan karaan waa la isku cadafi karaa marka in la raaciyo iyo in mafcuulu macahunimo lagu nasbiyo waa banaan tahay inuu kii waawda ka horeeyey uu raaco la rafcina way banaan tahay labadaba labadaba waa banaan tahay maxaa yaele xukunka waa isla wadaagi karaan sidii oo faacilkan loo rafciyey ayaa isagana loo rafcin karaa waay marka waxaa la dhihi karaa marka jaa alamiinu amiirkii ayaa yimid waaljeyshu ciidankii macagiisa la imaaday ciidankan waa imaadeen de isaga keligiis ma imaanin a ciidanka keligiisi ma imaanin waay kaas waaye midka labaadna la midkiisii tusaalihiisiina waad fahamtay wa sharduhu mafcuulu macahu shardigiisii an yaqaca waa inuu dhaco bacda alwaawi waaw gadaasheeda inuu waaw gadaasheeda dhaco waay haddii waaw meesha laga waayo kaas muxuu noqonaa waaw dhan ma aha laakiin waawta waa loo yaqaano baabkan waayo owlmaciya oo la dhahaya waayahay kaasi ayaa shardi ah haddii waaw dhici waayo maxaa waay wax kale noqonaa soo ma wax kale noqonaya tawaabicdii qaar ka mid iska noqon kara qaarkiis waaya waxaan leenahay marka wa sharduhu shardu mafcuuli macahu mafcuulu macahu shardigiisii waxaa waaye an yaqaca huwa mafcuulu macahu inuu dhaco bacda alwaawi waawda gadaalkiisii inuu dhaco waa shardi idan saddexdaasi arrimood ayaan insha allahu tacaala kusoo gaabsanaynaa wallahu aclam wabilahi towfiq